kitaabkan waxaa la yidhaahdaa alcaqiida aطaxaawiya nisbatan ilaa mualifiha yani waxa weye isaga ayaa nisbada iskale aطaxaawi waana masr meel ku taalla taxaan la yidhahda marka iyadaasaa loo tiiriyey oo loo nisbeeyey mualifka waxa uu ka mid yahay culimmadii salafka ee qarnigii saddexeed saddexaad noolay ayuu ka mid ahaa noloshiisu qarnigii saddexaad bay taqriiban u badnayd axmed ibnu maxamed abu jacfar ataxaawi baa la yidhaahdaa markiisii hore waxa uu ku tafaquhay calaa madhabi alimaam shaafici maxaa yeele wuxuu arday u ahaa ninkii la odhan jiray musani ismaaciil ibnu yaxya almusani oo abti u ahaa yani musani walaashii baa dhashay musanina waa shaafici ardaygiisii wey gadaal dambana madhabka abu xaniifa ayuu ku qancay maxaa yeelay waxaa la leeyaha wuxuu arki jiray sheekhiisa musani oo marar fara badan intay masaa'il fiqiya ku yimaadaan yani u noqonaya maraajicda iyo kutubta usuusha macnaha wax weeye abu xaniif markaasu wuxuu baadhay adugu buqaaranuu galay kadibna wuxuu ku qancay madhabka abu xaniifa laakiin wuxuu ahaa nin mujtahida ayuu ahaa muqalid maaha yani masaa'il fara badan wuxuu ku khilaafay abu xaniifa oo imaamka markaas usuushiisa iyo madhabkiisa uu macnaha wax wey rumaysnaa kitaabkan marka shuraax fara badan buu leeyahay kitaabkan isagaa alifay culimaduna aada bay runtii wax weeyaan ay kitaabkan iyo kutubta la mida ugu dadaaleen culimada salafku ama sharax ahaan ama ka shaqayntiisa aada bay ugu dadaaleen shuraaxda kitaabkan uu leeyahayna waxaa ugu fiican sharaxan kalaasa yani ibn abilciz maxamed ibn calaauddiin isaguna culimadii qarnigii sideedaadba ibnu kathiir iyo ayay isku qarni ahaayeen marka sharaxana ugu fiican waxayna ahayd waqti saad garanaysaan ahlubidacuu aaday u badan yihiin ayagu ay shawkada iyo suldada dawladda iyo inta badan ay u badnaayeen marka yani dood badan baa waxay ka taagan tahay kitaabkan ah sharx alcaqiida taxaawiya yaa iskale maxaa yeele kitaabka waxaa la helay aan magac ku oolin magac kuma yaala yani waxa weye mualifku wuu alifay kadibna magaciisiibuu ka qariyay meesha si aan loo soo dabagelin dhowr goorna waa la xidhay taqriiban almuhim shuraaxda isagaa u fiican kitaabku marka wuxuu ka hadli doonaa insha allahu tacaala mawduuca asludiin diinta asalkeeda oo tawxiidka ah ayuu daaweyn doonaa yani masaa-isha usuuliga ah iyo ususka ay diinta islaamku ku istaagtay bal adyaantoo dhan adyaantoo dhan ka wada dhexeeya ayuu kitaabku ka hadli doonaa isaga iyo kitaabka lamidka ana culimada salafku waxay alifeen oo bilaabeen inay alifaan markii ay soo baxeen firaq leanna nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi kitaabka qur-aanka iyo sunada nabiguba usuusha way caddeeyeen mawajeeda yani waxa waxay u caddeeyeen si aan u baahnayn haba yaraatee wax ishkaala uusan ku jirin wax alla wixii ummaddu u baahan tahay muctaqadkeeda ha noqoto camalkeeda ha noqoto waxay u baahan tahona waa caddeeyeen saxaabaduna ridwaanullahi calayhim sidaasay iyaguna ahaayeen taabiciintii iyaguna sidaasay ahaayeen caam caalam alislaami marka waa kii futuuxaadka fara badan ay dhaceen oo ummado fara badan la furtay oo saqaafooyin fara badan iyo ikhtiyaaraad fara badan baa marka islaamka soo dhex galay dad badan oo islaamku dhab uusan ka ahayn oo sheegasho un doonaya inay ku dhex gabadaan oo islaamka hoos ka dumiyaan inay tiirarkiisa hoos yani iyagoo magaca islaamka ku gabanaya siibaan doonayana islaamka waa soo galeen halkaasa marka waxaa bilaabatay caqiidadii saafiga ahayd ee nebigu ka tegey salawatullahi wasalaamu calayhi saxaabada dhexalsiiye saxaabaduna taabiciinta ay dhexalsiiyeen in markaasi ay ku furanto yani falsafooyin fara badan iyo shubah fara badan iyo waxyaalo fara badan inay ku furmaan firaqa markaa bilowday culimadii salafku marka waxay isu taageen inay ka hortagaan yani mabaadida baatilka afkaartaas soo korodhay inay ka hortagaan waxay bilaabeen marka inay alifaan kutub macnaha cadaynaysa usuushii yani waxa way ahlusunna waljamaca ama usuulisii salafka saxaabada iyo taabiciinta ayay markaa bilaabeen kitaabkan marka kutubtaas ayuu ka mid yahay kutub aada u fara badan oo noocaasa ayuu ka mid yahay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa iskale qaala wuxuu ihi alcalaamatu kii cilmiga badnaa xujat lislaami islaamka xujadiisana ahaa yani islaamka markuu manzilo sare ruuxu ka gaadha xujat islam la dhaca abu jacfar ahaa alwaraaq waraaqa waxaa loo yaqaanaa ninka qoraaga ninka qoraaga waraaqa la yidhahda altaxaawiyi ee taxaawi la odhan jiray taxaawi meesha taxaawi la yidhaahdo yani loo nisbeeyey bimisra ee misr ahayd raximah llahu tacaala waxa uu yihi maquululqowlki waa hadalkiisi waa hada dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waljamaca hada midkani dikru bayaani caqiidati ahli sunna waljamaaca ahlusunna iyo ahlusunna iyo ahlusunna waljamaaca caqiidadoodii cadayntoodii sheegitaankeedii wey yani waxaan meesha ka guda gelaynaa ka sheegaynaa buu leeyahay ahlusunna waljamaaca caqiidadoodii ayaan cadaynaynaa macana taasoo calaa madhabi fuqahaai lmilla diinta fuqahadeeda madhabkeeda dusheeda ahaatay yani waxaanu ku cadaynaynaa fuqahadii yani diinta islaamka iyo culimadiisii waaweyneyd madhabkoodii ayaan macnaha waxaan ku dul soconaynaa oon ku cadaynaynaa malema aimadiibu markaa sii cadaynaya calaa madhabi fuqahaai lmilla diinta fuqahadeeda madhabkoodii dushiisa abi xaniifa ahaa aimaduba annucmaan ibnu saabitin alkuufi wa abi yuusuf ahaa yacquub ibn ibraahim alansaari wa abi cabdillaahi ahaa aimaduba moxamed ibn alxasan ashaybaani ridwaan ullahi calayhim ajmaciin yani saddexda imaam iyo aimadii kaletee la midka ahaa madhabkoodii oo fuqahadii islaamka ah madhabkoodii ayaan cadaynaynaa buu yihi usuusha diinta ay macnaha waxa weye ka qabeen marka abu xaniife keliya gooni kuma aha abu xaniife keliya gooni kuma aha ya kitaabka inaad matniga ka fiirsataan mooyaane ma shaweyn lagama fiirsan kara marka abu xaniifa wuxuu u leeyahay saddexdan uu sheegay waxa wey waa imaam abu xaniifa iyo labadiisii arday wey haddii la yidhaahdo abu xaniifa wa saaxibaahu labada nin baa loo jeeda abu yuusuf iyo abulxasan ashaybaani abulxasan ashaybaani waxa uu sheekh u ahaa imaam shaafici imaam shaafici ayuu sheekh u ahaa abulxasan ashaybaani marka saaxiba abu xaniifa saaxiba abi xaniifa haddaad maqasho labada nin baa loola jeeda madhabkan marka caqadiga ee sheekhu uu cadaynayo gooni maaha saddexdan imaam waxa weye gaar ugu xusay madhabkiisa fiqiga baa wuxuu ahaa yani xanafi ahaa saasuu iyaga gaar ugu xusay laakiin madhabkan iyo usuushan uu kitaabku ku qori doono keligood meehe a'imada arbacada iyo keyrkoodba bimaa fi imaam malik shaafici axmed thawri yani waxa weye leyth alawsaaci yani a'imadii la yaqaanay ee culimadii salafka kulligood waa isku waafaqsan yahay madhabkan way wada qabaan laakiin isagu si gaar ahayd wuxuu kuwan ugu sheegay madhabkiisa macnaha fiqigaabaa wuxuu ahaa yani waxa weeyaan xanafi ahaabaa saan horeba u sheegay iyo wamaa yactaqiduuna min usuuli اdiin wa dikru bayaani maa yactaqiduuna halkaas ku cadsantay waxa weeyaan tani ahlusunna waljamaca caqiidadoodii oo la caddeeyo iyo fuqahadii diinta saata iyadana madhabkoodii iyo wamaa yactaqiduuna waxay ictiqaadinayeen oo min usuuli diini diinta usuusheeda ah usuusha diinta ah oo wayadiinuuna ay ka diindhiganayeen bihi isaga rab alcaalamiina caalamiinta rabbiga ay uga diindhiganayeen waxay alla uga diindhiganayeen diintana asalka u ahayd taas ayaan cadaynaynaa bule marka ahlusunna waljamaaca isdhilaaxa isaga ah waxaa loola jeedaa halkan marka la joogo iyo kutubta salafka waxaa loola jeedaa yani dadkii maray jidkii nabiga salawatu llahi wasalaamu aleyh iyo taabiciinta iyo saxaabada iyo taabiciinta ahlusunna waljamaca kuwaasaaila labadaa kelimana waxay ka yimaadeen xadiiu liftiraaq halkaasa laga qaatay maaa nabigu salawatullahi wasalamu aleyh markuu umaddu way kala bixi doontaa oo firq badan baa kasoo dhexi doona hal firqa unbaana ka badbaadi doontaa waxuu nabigu ku jawaabay markii la weydiiyey mar wuxuu yihi hiya aljamaaca halkaasa laga soo qaatay yani waxa weye waa ummadda maamulka ay leedahay muslimiintu ay leeyihiin ka dambeeya oo aan ku bixin oon la dagaalamin jamaaca macnaha waa la macno kalena waa la dhaha hiya aljamaaca halkaa waa laga soo qaatay lafdu ljamaaca sunnadana waxaa laga soo qaatay sunnada nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi iyo shay walboo dhan ka hormariyaan ayadana waxaa laga soo qaatay xadiidka nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi hiya maa ana calayhi wa asxaabii aniga asxaabteeda waxaan ku sugannahay daa'ifada iyo kooxda ku sugan ayaa macnaha daa'ifada kooxahaas halaagsami doona ka badbaadi doonta marka sunada nebiga salawatullah wasalaamu caleyh qolada haysato ahlusunna waljamaca marka isalaxa haddaad ku aragto kutubta yacni ay qoreen culimada salaf mutaakhiriinta ha noqdeen ama mutaqadimiinta ha noqdeen ahlusunna waljamaca waxay ula jeedaan bimacna salaf baa loola jeeda ma kala gedisna waa isku mid wey laakiin kutubta firaqa xataa ashcariya ashaaciradu xataa kutubta ay qoreen ha noqoto haddaad ahlusunna waljamaca aada ku aragto waxaa ku jira ashaacirada iyo maaturidiyada bal inta badan ayaga u adeegsadaan inta badan musalaxa ayaga loo adeegsadaa marka inaad ku baraarugto wey kitaabkaad akriyayso hadduu nin ashcariya qoray ama maaturidiya uu qoray ahlusunna waljamaca uu ku yidhaahdo maqsadka ula jeeda waxa weye ashaacirada iyo maaturidiyada iyo inta ka agadhow ula jeedaa ma marka muhim wey marka ahlusunna waljamaca hadda waa la adeegsan karaa oo salafka iyadoo loola jeedo salafna waa la dhihi karaa walaa qadaadata axriba malha naquulu waxaan leenahay buri fii tawxiid illaah ilaahay keliyeelidiisa waxaan leenahay muctaqidiina xaalaan nahay kuwa ictiqaadsan bitawfiiqi illaahi alla waafajintiisa yacni ilaahay waafajintiisa annagoo ku dheehan ayaan alla keliyeelidiisa waxaanu leenahay annagoo weliba ictiqaadsan oo hadal keliya aysan naga ahayn yani waa ictiqaadsan nahay naquulu waxaan leenahay fii tawxiid illaah alla keliyeelidiisa waxaanu leenahay muctaqidiina xaalanaan kuwa ictiqaadsan bitawfiiqi illaahi alla waafajintiisana ku dheehan waxaanu leenahay ina allaha waaxidun laa shariika lah hadduu marka kutub kitaabka maqsadkiisii u gudagalay usuushii inuu cadheeyo cilmigan marka cilmul usuulka la yidhaahdo ama cilmi tawxiidka la yidhahdo wa ashrafu alculuum culuumta isagaa ugu sharaf badan waxa sharaftiisuna ay ka imaanaysaa cilmigu wuxuu qaataa kolba mawduuca uu daaweynayo iyo meesha uu ku jeedo ayuu sharafka u leeyahay buu qaataa sidaa daraaddeed maadaama allah subxaana wa tacaala cilmigan kadaasi uu ka hadlayo waxa weeyaan waa ashraf alculuum nafta ibni aadamkana shay ay uga baahi badan tahay ma jiro yacni waxa weeye nafta ma dheragto mana degto mana xasisho ilaa ilaahi subxaana wa tacaala ay bartay ku xidhanta marka cuntada iyo cabitaanka jidhku uu u baahan yahay waxa uga baahi badan yahay ibni aadamku inuu ilaahay barto subxaana wa tacaala marka waxay kutusaysaa ahamiyada uu leeyahay uu tawxiidka iyo usuusha diintu ay leedahay ma sheekhu marka wuxuu ka bilaabay ina allaha alla waaxidun keligii wey laa shariika lahu wuxuu keligii ku yahay yani daatadiisa iyo tilmaamihiisa iyo sifaatka uu leeyahay iyo afcaashiisa alla subxaana wa tacaala waxyaalaha uu sameeyo intaa mid walba gooni buu ku yahay laa shariika lahu wax la wadaagana ma jiro yani waxa weeyaan yani daatada rabbi tilmaamihiisa iyo afcaashiisa intaba gooni buu leeyahay cillo wanaagsana ma ay jirto ma meeshaas marka waxa uu ka hadlayaa oo kelimadaa ku taabanayaa tawxiidka la yihahdo tawxiid aluluhiya tawxiidka la yihahdo tawxiid aluluhiya lianna tawxiidka saddex qaybood buu uqaybsamaa twxiid aluluhiya iyo arububiya iyo alasmaa wasifaat ma daliil inuu tawxiidka intaas u qaybsamo waxaa daliilu alistiqraac watatabbuc nusuustii markii la raacraacay oo la dabagalay iyo afcaashiisa intaba gooni buu leeyahay cillo wanaagsana ma ay jirto ma meeshaas marka waxa uu ka hadlayaa oo kelimadaa ku taabanayaa tawxiidka la yihahdo tawxiid aluluhiya tawxiidka la yihahdo tawxiid aluluhiya lanna tawxiidka saddex qaybood buu uqaybsamaa tawxiid aluluhiya iyo arububiya iyo alasmaa wasifaat ma daliil inuu tawxiidka intaas u qaybsamo waxaa daliilu alistiqraac watatabbuc nusuustii markii la raacraacay oo la dabagalay raacraacay oo la uruuriyey oo yani waxa weye lagala soo baxay marka daliilkeedu waa tatabuc wey atatabuc walistiqraac waxaa lamida masalan waxaa la yidhaahdaa naxwada marka la joogo yani kalaamku ama kelimadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood soo maha qawlun wa ficlun wa xarfun soo maha ma daliil waxa way alistiqraac kalaamkii markii la dhex galay carabta ayaa saddexdaa qaybood wax afreeye la waayey saddexda qaybood wax afreeye la waayey ma aha marka in ilaahi subxaana watacaala markii la leeyahay tawxiid saddex qaybood buu uqaybsamaa in daatada ilah laga hadlayo maaha laakiin waxaa laga hadlayaa cilmiga alla subxaana wa tacaala ka hadlayo cilmigaa isaga ah ayaa saddex qaybood uqaybsama saddex qaybood u qaybsama kelimada marka ay suufiyadu meelaha la taagan yihiin ilaahay saddex ilaah weeyaan yani waa laqwi haba yaraatay yani wax calaaqa ah lama ay laha maarta mawduuca laga hadlaya waxaad moodaa inaysan fahmin tawxiidka rububiyada waxaa la yidhahdaa waa tawxiidka allah subxaanahu watacaala daatadiisa iyo afcaashiisa ka hadlaya alla daatadiisa cid lamida ma jirto mawduuca tawxiidka hadlaya rububiya la yidhahda afcaasha allah subxaana watacaala iyo keliyeelideeda tawxiidka ka hadlayana iyadan waxaa la yidhahdaa tawxiid rububiya la yidhahda masalan keligiibaa wax dila keligiibaa wax nooleeya keligiibaa wax irsaaqa keligiibaa macnaha wax weeyaan wax abuura keli ilaa aakhiri maujeeda isaga keligiibaa adduunkan ku tasarufo oo maamula cidin lama wadaagto waa afcaal xagga alle ka imaanay subxana wa tacala afcaasha ilaahay marka laga hadlayo waxa weeyaan waxaa la yidhaha tawxiid rububiya la yidhahda annafcu wadaru baa markiiba gelay yani yaa wax anfaca yaase wax dhiba sidii keligii wey tawxiid rububiya la yidhahda tawxiidka noocaas oo kaleeta a markaa khalqigii ilahay kulli isku waafaqsanay mujtamacaadkii adduunka soo maray mid diiday ma jirto kulligood waa isla ogolaaya xataa fircoon oo ugu daaqisanaa oo ilaahnimo sheegtay tawxiid rububiya waa ogolaa maxaa daliilua inuu ogolaa waxaa daliilua ilahay kitaabkiisa laqad calimta maa anzla haulaai ilaa rabu samaawaati waalardi buu ku yidhi nabilahi muuse fircoona waa isdiisiinaysaa inuu ilaahay rabu samaawaati uu soo dejiyey waad ogtahay buu ilahina subxaana wa tacala wuxuu yihi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa way ogaayeenoo way hubsadeenoo si dhab aday u ogaayeen laakiin uu kasii u diiday waa isdiisiiyeen saasuu rabbilahi subxana wa tacala marka lama hayo yacni mujtamac aaminsanaa in adduunku uu leeyahay laba rabbi oo isku awood ah awooddooda isu dheeli tiran tahay kownkan isku si u maamuli karaya isku si ugu tasarufi karaya inay leeyihiin mujtamac aaminsanaa oo adduun adduunka soo maray maba jiraba lama hayo xataa qolyaha odhanaya ilaahay subxaana wa tacala qolyo waxaa jira odhanaya sanawiil la yidhaahdo oo odhanaya adduunku laba asal buu leeyahy asal adulma iyo nuur yacni nuurka iyo mugdiga iyo adduunka asal labadaasaa abuuray bay leeyihin xataa labadooda ma aaminsana inay siman yihiin nuurku inuu ka xoog badan yahay aaminsan yihin nuurku inuu ka xoog badan yahay oo ka ilaahsan yahay ayay aaminsan yihin nasaarada xataa saddexda ilaah sugaysa ma ay aaminsana saddex ilaahba inay isku tabar yihiin ee waxay aaminsan yihiin labadan kaleeto inay macnaha waxaway ka tabar yaryihin allah subxaana watacala marka mujtamacaadkii laguma hayo mujtamacaadkii laguma hayo tawxiidka noocaas oo kaleha marka waa mujmac calayhi bayna alumami kulliha mushrikiintii carbeedna waa lamid mushrikiinta carbeed haddii la tawxiid rububiya way aaminsanayeen muslimiin bay ahaayeen macnaheedu ma aha tawxiid rububiya waa aaminsanay inay aaminsanayn qur-aankaa sugay mujin markii la yidhaahdo oo dhulka yaa abuuray oo samada abuuray oo idinka idin risaaqa maxay odhan jireen allah sooma macnaheedu waa aaminsanayen marka ma isan diidanayn tawxiidka noocaas oo kale a marka maadaama uu maxalu ijmaac fitrada ibni aadamka kutusaysa caqliga sariixa kutusaya yani adilada kownigaaba kutusaysa wax qarsoon haba yaraatee ma aha afilaahi shakunba wey afilaahi shakun ma allah laga shakiyaa alla miyaaba shaki galaba maujeeda halkaasayba taagan ka noocaas oo kaleeta marka maadaama laisku waafaqsan yahay yani ma aha maqsadkii iyo ujeedadii loo soo diray ambiyada iyo kutubta loo soo dejiyey inay ummadda baraan maxaa yeele horaaba loo sii ogaa kaas waaba lasii qirsanaaba ma ujeeda laakiin tawxiidka loosoo ambiyada loo soo dhiibay kutubtana loo soo dejiyey inay suga waxa weye waa tawxiid aluluhiya waa qeybta labaad we tawxiid aluluhiya oo waxaa weye tawxiid aluluyuuna waa addoommada waxa ka imaanaya wixii addoonka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku lahaa ee macnaha la doonaya addoonku inuu sameeyo rabbigii subxaana wa tacala isagoo nicmadiisa ka shukrinaya wixii la rabay inuu sameeyo inuu ilahay u gooryeelaba iyada baryadii ha noqoto gawracii ha noqo yani kaalmo dalabkii ha noqoto istiqaasadii ha noqoto isticaanadii ha noqoto wax alla waxay dooni ha noqotee waxa adduun ka fulaya addoonka ka fulaya waa inuu ilahi subxana wa tacala keligii u leeyay midka khaladka ay ku galeen mushrikiintii qureysheed iyo ummadihii kaleeto gaal gaalada ay ku noqdeenna waa midkaas ma ujeeda laakiin ka kale waa looga ictiraafsanaa saa daraadeed qur-aanka haddaad aragtaan inta badan tawxiidu rububiyaha waxaa loo sheegaa fii cardi alistidlaali litawxiid aluluhiya yacni in loos daliishado oo gogol dhig looga dhigo tawxiid aluluhiya yacni waxaa la odhanaya masalan yaa idin abuuray yaa idin dila yaa idin nooleeya yaa dhulka abuuray yaa cirka abuuray markaasay odhanayaan ilaahay baa abuuray markaasaa waxa odhan markaa kadib a ilaahun maca allahi marka a ilaahun maca allah waxaa la daba dhigaya tawxiid aluluhiyi macnaha maadaama muqadimadan ay qirsan yihiin muqadimada ay qirsan yihiin baa waxay laasimsanaysaa oo qasab inay keensato ah in macnaha waxa weye kii kalena ay ilahay gooni yeelaan subxana wa tacala oo uluhiyadii ah inta badan tawxiidul rububiyaha qur-aanku ka hadlo saasaa loo keena tawxiidul uluhiya in lagu fugo oo maadaama kan ay rumaysan yihiin kana rumeeya laydhaha asaaskaasaa loo keena qaybta saddexaad waxa weeye tawxiid alasmaa wasifaat baa laydhaha tawxiid alasmaa wasifaat waxa weye tilmaamaha ilahi subxana wa tacala uu leeyahy tilmaamaha rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala ama ha noqoto tilmaamo daatadiisa ku saabsan kuwo macnaha waxa weye ficilkiisa ku saabsan tilmaamaha ilahi uu leeyahy subxaana wa tacaala ayay iyadana ku saabsan tahay macnaa waxa weye wuxuu ilaahay isu sugay oo uu isu sheegay in loo daayo laga faragelinin maujeeda wax faragelin ah inaan lagu samayn aan la taxriifinin oo macnaheedii laga bedelin aan ilaahi subxana wa tacala khalqigiisa loo ekeysiinin aan kayfiyadeedii iyo xaqiiqada sifadan ee tilmaantani ay tahay aan la dabagelin intii sharcigu ku gaabsaday in lagu gaabsado midaasina waxa weye tawxiidka qaybtiisa saddexaad wey marka saddexda qaybood baa loo qaybiyaa qaybta ugu muhiimsanna waxa weeyaan waa tawxiid aluluhiyaha oo macnaha waxa weeyaan kutubta iyo rususha kulligood hadafka iyo ujeedadii lalahaa midda iyadaa wey kulligoodna waa nuqtada ay isku waafaqsan yihiin oo macnaha mid kasta dacwadiisa uu ka bilaabi jiray weyaan sidaasaa macnaha asal ah ahlusunna waljamaca madhabkoodana waa mid sidaas niman muka mutakalimiinta la yidhahda iyo falaasifadu iyo suufiyadu waxay moodeen ama ilalaan ay moodayaan tawxiidu rububiyihu inuu yahay yacni waxa weeyaan midkii keliya taah ilaahi subxana wa tacala addoommada uu ka doonay sidaa daraadda ba arkaysaa laa yubaalu tawxiid aluluhiya agtooda walaa tawxiid alasma wasifaat yani waxa weye agtooda wax weyn kama waxay u qaybiyaan tawxiid saddex qaybood mid waxay yidhahdaan midkaasi rububiyaha ah yani waxaa ujeeda tawxiid aluluhiya waxay yidhahdaan tawxiid alcawaam dadka caamada buu tawxiid yahay ba dhaha tawxiid rububiyahana waxay dhahaa waa tawxiid alkhaasa yani waxa weye dadka khaaska ah yuu tawxiid yahay asmaa wa sifaatkana waxay dhahdaan khaasatu lkhaas oo jeeda xulka in laga sii xulay buu tawxiid yahay macnaha waxa weeye yani ru'uustoodii iyo raggoodii waaweynaa qolyaha unbaa gudagala wey marka waa ra'yi bilkuliya manhaj khilaafsan weye manhajkii salafka ridwaan ullahi caleyh walaa shaya milahu marka ilaahi subxaana wa tacaala keligii weye cid la wadaagsana ma ay jirto kelimadaa marka yani waxa weye ina allaha waaxidun laa shariika lah waxaa la macno tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu iyo macnaha waxa weye kelimada meesha shaquu ku qoray isku macno waa isku macno yani waa kelimo ka kooban nafyi iyo isbaat marka hore diido bilkuliya waxaan la sugi rabo xaqankaasa la siin rabo bilkuliya in cid kaloo dhan loo diido oo aad tidhaahdo laa ilaaha maujeeda marka kadibna xaqii aad ku xasiliso ood ku koobto alla keligii subxaanahu wa tacaala isbaat keligii marka ma yanfac nafyi keligiina laa yanfac labadooda haddaadan isku darin waxa weeye tawxiidkaagu saxma haddaad tidhahda masalan waxa weye ilahay baan caabudaya subxana wa tacaala laakiin cibaadada keligii kuma gooni yeelay ee wax kale aan ku daraya xasrigii baa iga kaa maqan markaas sidaa daraaddeed waxa weye laa zilta mushrikan saas wey marka kelimatu tawxiidka macnaheedii iyo kelimadu meeshu ku qoray taqriiban isku macno walaa shaya milahu walaa shay-a shay ma jiro oo milahu alla la mid ah shay alla subxaana wa tacaala la mid ah ma uu jiro kula mid ah intii aan soo tilmaanay yani daatadiisa cid kula mida ma jiro oo ilaah intuu garab yaallo la awooda alla subxaana wa tacaala oo la tasaruf ah oo daatadiisa la eg ma uu jiro waxaa kaloon jirin alla subxaana wa tacaala tilmaamihiisa oo kaleeto cidna yeelan kartana ma egto cid tilmaamaha ilahay ule oo kaleeto masalan haddaan tusaale soo qaadano o kaleeto cilmiga ilahay oo kale masalan aan soo qaadano waa tilmaan ilahay uu leeyay cilmigiisu marka waa shaamil wey wax ka qarsoon haba yaraatee ma jiro tilmaantaa iyada ah oo cilmigaa shumuuliyada wata cid la wadaagta ma jirto ilahi subxana wa tacala khalqigiisa maujeeda ha noqdo aqrabu lkhalqi ilayhi ama nebi maxamed salawatullahi waslamu aleyh ama jibriil ha noqday cilmigooda waa maxduud maujeeda maxduud waay marka ilaahi subxaana wa tacaala wax kula mida ma jiro tilmaamihiisa sidoo kaleeto araggiisaa lamida maqalkiisaa lamida yani noloshiisaa lamida wax ilahi kula mida ma jirto subxaana wa tacaala walaa shaya milahu marka taasi waxay sugaysaa sida ilahi subxaana wa tacaala uu yidhi yani waxa uu daliilkeedu uu yahay aayadda qur-aanka laysa kamilihi shay-un wa huwa asamiicu lbasiir laysa kamilihi shay wax ilaahay la mida ma uu jiro shay la mida ma jiro wa huwa asamiicu albasiir ayadda waxaa la yidhahdaa laba qoloo firaqda ka midaba way radinaysaa waxay radinaysaa nimanka la yidhaahdo almushabbiha qolyaha ilaahi subxaanahu watacaala tilmaamihiisa suga markay sugaan kadibna aan intaa ku gaabsanine u ekeysiiya ilaahay khalqigiisa masalan waxay odhanayaan rabbi subxaanahu watacaala maqal buu leeyahay maqalkiisiiyo addoommaduna waa isku mid gacan buu leeyahay gacantiisi iyo gacanta addoommaduna waa isku mid ujeeda cilmi buu leeyahay cilmigiisi iyo cilmiga addoommadu waa isku mid yani khalqigiisa ay ilahay ku shabaheen subxaana watacaala u ekeysiiyeen qolyaha aayaddu way radinaysaa wuxuu ilahay yihi laysa kamilihi shay-un wax ilaahay subxaana watacaala la mataal ah ama la mid ah ma uu jiro tilmaamihiisaa kula mid ah qolyo labaadna way radinaysaa iyaguna waxa weeyaan nimanka la yidhaahdo annufaat almucatila nimanka iyaguna sifaatka diida ama qeyb kamida ha diideen ama kulligeed ba wada diideen oo yidhaahda macnaha ilaahay subxaana watacaala wax tilmaama ma laha gacan ma laha maujeeda oo ma laha ama sifaat daatii ha noqdeen oo sifaat ficli ha noqdo ilaahay subxaana watacaala carshiga kuma ekaanin ma soo dego ma qalma laha ma arko ilaa akhiri tilmaamahaasoo dhan nimanka u diideyna aayaddu waa radinaysa iyada oo ilaahi subxaana watacaala markuu yihi laysa kamilihi shay-un ayaa markaa kadib wuxuu yihi wahuwa asamiicu lbasiiru maqal iyo arag bay u sugtay marka maqalkii iyo araggiina waa la sugay qolyihii sifaatka diidanaa baa lagu radinaya qolyihii sifaatka iyo kuwa la midka addoommada kuwooda u ekeysiin jirayna waa la diiday waxaa la yidhi laysa kamithli shay baa layidhi maxaa soo haray marka tilmaamaha ilaha in la sugo haddana aan loo ekeysiinin kuwa addoommada lagu shabihin aan lagu mataalin taas ayaa marka soo hadhay waa madhab ahlisunna waljamaca marka madhab salaf weye saas daraaddeed waxaa la yidhahda madhab madhab sunna ahlisunna waljamaca waa wasatun bayna almadaahib fii kulli mas'ala mas'alo kasta oo firaqdu ay isku khilaafaan madhabka salafku waa u dhexeeya wasadiyadu macnaha waxa weye waa dhexdhexaad waa dhex yaala sidaas walaa shay-a shay ma jiro mislahu oo isagoo kaleeta allah subxaana watacaala shay la mida ma uu jiro shay la mida ilaahay ma uu jiro markii la yidhi arrinkaasi ama aayaddaasi qeybteeda hore waa midda ku bixisay dadka tilmaamaha ilaahay diiday sifaatkiisa diiday niyad sami bay ka ahayd qaar badan niyad sami baa u geysay yacni waxaa iyaga waxay damceen oo rabeen inay ilaahay subxana watacaala wax alla wixii xun oo dhan u diidaan haddii marka ay waxaa ku dhalatay shubha ah haddii ilaahay aada tilmaan u sugtaan amuu khalqigiisa u ekaadaan maujeeda shubhada iyagoo ka cararaya marka waxay yidhahdeen rabbi subxaana watacaala wax tilmaama ma walhaba marka niyad sami baa u geysay niyad xumo kama ahayne niyad sami baa u geysay laakiin niyad samidu mar fara badan kuma saaciday niyad samidu mar fara badan khalad bay kula geli waa niyo saraha keliyata sax kuma noqonaysi marka ilahay subaa marka niyad sami baa u geysay niyad xumo kama ahayne niyad sami baa u geysay laakiin niyad samidu mar fara badan kuma saaciday niyad samidu mar fara badan khalad bay kula geli waa niyo saraha keliyata sax kuma noqonaysi marka ilahay subaa ama shaygu inuu yahay shay macquul ah oo caqligu uu suurayn karo labadaa markaad hesho mid ka mid a waxaad u baahan tahay marka kelimadii cabiri lahayd macnaha isaga inaad ruuxa u sheegto masalan markaad ruuxa ku tidhaahdo faras oo kaleeto faras faras baad doonaysaa inaad u sharaxdo faraska laba mid ka mida wey inuu sii yaqaanay oo uu yaqaanay faras wax la yidhahdo waxaad u baahan tahay keliyata inaad marka tidhahdo hadduu sii yaqaanay xayawaankaa aad taqaano magacan u leeyahy kelimadaa faras la yidhahdo leeyahy ayib haddii kaleeto shaygu shay maxsuus oo muuqda mehe waa shay macnawi oo caqli awe jinka oo kaleeto lama arko soo maa laakiin waa shay caqligu tasawuri karo wey maadaama caqligu tasawuri karo waxaad leedahay jinka shayga shaygaas isaga ee noocyada iyo tilmaamaha leh yacni magacaasuu leeyahy magacii keliya inaad bartaad u baahanta haddii shaygu midnaa mid labadaa midna uusan haynoo shay hayriya u yahay oo maqan u yahay caqli ma suuraysan karo waxaa kaloo suuray dareemayaashana laguma dareemi karo waxaad u baahan tahay shaygii shay meel uun ay isaga egyihiin inaad ruuxa wax ku fahansiiso shayga meel uun ay isaga egyihiin ma garata yani shaygu waa shay maqan waa inaad tidhahdo marka shaygaasi wuxuu u egyahay shay hebel buu u egyahay maujeedaa shay hebel ayuu egyahay qaabkaas u samaysan ama isku wada mid ha ahaado ama juz-iyo ka mid ah ha iska waafaqsanaado ilaahay subxaana watacaala marka daatadiisu waa qeyb tilmaamihiisuna waa qeyb caqliga ibni aadamkana laguma koobi karayo yacni dareemayaashiisuna ma ay dareemi karaan ma taaban karaan laguma koobi karayo caqligan sidaa daraaddeed ba alla subxaana wa tacaala si inoo fahamsiiyo ayaa waxaa marka laynoogu shabahay oo kaleeto laynoogu ekeysiiyey tilmaamihii khalqiga kuwo macnaha jus-iyo ay iska shabahaan meel ka mida isaga yihiin meesha isaga mid yihiin waxa weeyaan waa mujarad magacaas isaga yihiin magacay wadaagaan ilahay marka la doonayo in layna fahansiiyo inuu caalim yahay oo cilmi leeyahay marka layna doonayo in layna fahansiiyo shayguna uu haa'ib yahay oo maqan yahay cilmiga marka la ilaahay cilmi buu leeyahay fahmigeenna waxaa u degdega ugu horeeya cilmigii makhluuqa sooma ee naqaanay baa fahmigeenna u degdegay marka cilmiga makhluuqa iyo cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala magaca unbay wadaagaan laakiin maahiyadooda iyo xaqiiqadooda waa kala gedisan yihin ka ilaahayna waa gooni ka makhluuquna waa gooni laakiin labadoodana cilmi caalimna waa la dhahaa kana caalim waa la dhahaa kan raxiim waa la dhahaa kana raxiim waa la dhahaa kan xayi waa la dhahaa kana xayi waa la dhahaa laakiin xayaatada isku mid ma ah sidaasi shubhada ku dhalisay way nimanka nufaada inay marka marka ay diidaan sifaatka ay diidaan oo markii ugu horreysaba qalbigooda waxaa ku sawirantay sifadii khalqiga ee yaqaaneen xayaato sooma si khalqi unbaa la yaqaana saa daraaddeed ba waxay dhahan ilaahay yani waxa weeye caalim ma ah oo jaahil ma ah oo kor ma jiro oo hoos ma jiro oo samiic ma aha oo basiir ma aha nafyi bay kala daaleen ujeeda waxay ka cararayaan intaa inay ilaahay u ekeysiyaan maxay mawjuudaadka iyo makhluuqaadkiisa inay weekeysiyaan markaasaa waxay ku dhaceen mid bay ka carareen mid ka daran sharka weyn bay ku dhaceen waxay ku dhaceen ilaahay inay u ekeysiyaan macduumaad waxaan jirinba ujeeda yani ilahi subxana wa tacala inay ku shabahaan wax macduumaad oon jirinba maxaa yeelay kownka caqligu ma tasawuri karo mana jirto waxaan tilmaan lahayn waxaan tilmaan lahayn ma uu jiro waxaan tilmaanla macnaha waxaan jirin waxaan tilmaan lahayn markay ilaahay u ekeysiiyeen kii horaaba dhaantayba wax jira in loo ekeysiiyo ayaaba dhaabi lahayd ujeeda marka halkaasay ku dhaceen saa daraadeed ba wuxuu leeyahay shekhulslam utaymiya iyo ibnu qayim labadooba nimanka mushabihada la yidhahdo ee ilaahay khalqigiisa u ekeysiiya yacbuduuna sanaman buu yidhahdaan sanam bay caabudayaan markay ilaahay subxana wa tacala khalqigiisa u ekeysiiyeen yacni kaanahum yacbuduuna sanaman qoladan nufaada ilaahay tilmaamahoo dhan u diideyna yacbuduuna cadaman bay yidhahdaan waxaan jirin bayba caabudayaanba ujeeda waxaan caalamka ka saraynin oo aan ka hoosaynin oo aan dhex joogin waa waxaan jirin wey macnaheeda marka ilaah aan jirin bay caabudayaan saasuu odhanaya ma walaa shaya milahu yani shubahaadka noocaas oo kaleeto caqliyaad iyo waswaas shaydaana ayaa ku dhaliya ilahi subxana watacala tilmaamihiisa inay jiraan walaa shay oo shay ma jiro shaygaasoo yucjizu ilahi caajis gelinaya subxana wa tacala nafyiga sifaatka o dhan la wada diido iyo qeyb ka mida in la diidana waa isku mid masalan ashaacirado kaleeto iyo maaturidiyada oo kaleeto waxay kaga gadisan yihiin muctazilada muctaziladu bilkuliya sifaatkao dhan ma ogola asmaabay laakiin ogolyihin laakiin ashaacirada iyo maaturidiyadu asmaada sifaatka qeyb bay ogol yihiin qeybna ma ogola madhabkoodaan ugu daciif adcafu almadaahib wey xataa muctaziladaas madhabaan kaga qowsan meesha iyadaa marka la ka xoog badan maxaa yeelay qaacidadooda waa qaacida mudbarida wey qaacida aan jabaynin wey wax ilaahay subxaana wa tacaala tilmaan uu leeyahay ma jiro qolyahan laakiin waa kala qaadeen markii la yidhi maxaa tilmaamahan ku sugteen kuwana aada ku diideenna waxay yidhahdeen caqligaa wuxuu ku tusay kuwani inay macnaha waxa weeyaan ay sifaatulkamaal yihiin kuwan kaasa aad diimeyn inay sifatu naqsi yihiin ayib ilaahay xayaato ma u ogoshiin marka haawey marka waa u ogola xayaato haddaad u ogoshihiin addoommada xayaato ma lagu sifeeyaa oo ma la yidhahda khalqiga ilaahay haadaa cabdun xayun ma la yidhahda haawey waa la dhaha ayib xayaatadii aad yani waxa way alla u sugteen iyo mid dhantadaata addoonku leh maxaa u dhexeeya qasab waxay ku qasbeen inay yidhahdaan laysat alxayaatu kaalxayaa nolosha ilaahay loo sugayaay nolosha addoommada loo sugaya ma dayib marka ilaahay subxaana watacaala markaad xubdiga u diideen oo cadhada u diideen maad sidaasoo kale dhahdaano aad tidhaahdaan cadhadiisu cadhada khalqiga lamid maaha qaacidada maasaa gudaysaan maxaa idiraabka keenay saa daraaddeed idarabu idarabu waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaahay daatadiisu sifaatku daatadii raacan sifaatku daatadii raacan yani waxaa la yidhahda alkalaamu fi sifaati kaalkalaami fi daat waa qaacido wey daatada sifaatka marka laga hadlayo daatayda raacsanta sidoo kale waxaa la yidhahdaa oo iyadana qaacido labaada alkalaamu fi bacdi sifaati kaalkalaami fi bacdi alaakhar sifaatka qeyb kamida marka laga hadlayo qaybta kaleetana waa lamid hal qaacido unbay wada marayaan laakiin wax qayb qaybin la yhahda ma jirta ma muctasilada saas darada waxay ku qasbeen ashaacirada waxay yani waxa weye ku xujeeyeen waxay dhahen warba ama nimankaas raaca nimanka raaca oo wax alla waxoo dhan suga ama annagana rooca nasoo raaca laakiin dhexdhexaadku waan ku lunteen bay dheh walow ashaaciradu ay leeyihiin runtii fadli badan ay leeyihiin oo waxa weye muctasilada aada ay u radiyeen marka walaa shay-un shay ma jiro shaygaasoo yucjizuhu alla caajiz gelinaya shay ilaahi subxaana watacaala caajiz gelinaya ma uu jiro wuxuuna ilaahay shayna u caajiz gelinaynin likamaali qudratihi wa cilmihi cilmigiisa iyo awooddiisa ayaa kaamil ah naqsi haba yaraatee uusan ku jirin saas daraaddeed awoodna cidi kagama baxsan karto cilmi la-aan iyo jahli inuu ka fakado oo ka dhuunto ama khiyaamana cidina kagama fakan karto saas daraaddeed likamaali qudratihi wa cilmihi ayaa ilahi subxana wa tacala laa yucjizuhu shay-un shayna ma caajiz gelinaya rabbi subxana wa tacala sida ilahi subxana wa tacala qur-aanka uu ku yidhi wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin wma kaana liyucjizahu min shayin fi اsamaawaati walaa fi اlardi inahu kaana caliima qadiira labada tilmaamood ee keenaya inuu yani waxa weye uu noqdo alla subxaana wa tacaala shayna uusan caaji gelin waxa weye inahu kaana caliima qadiira yani likamaali cilmihi walikamaali qudratihi ayaa keenaya inuusan shayna caaji gelin karin rabbi subxana wa tacala walaa ilaaha mid la caabudaayey hayrahu oo isaga ahna xaqun xaq muusan ahayn yani mid aan isaga ahayn cibaadadiisu xaq ma aha waa tawxiid luluhiyahi wey wax kale ee la caabudo oo dhan baail waa cibaadadooda kelimada tawxiidka marka la ciraabayo ama la doonayo in la sharxo walaa ilaaha hayruhu ilan kelimada tawxiid wey lafteeda walaa ilaaha hayruhu khabarkeeda xaqun in la qadaro wey walaa ilaaha fi lwujuudi hayruhu sida mutakalimiintu ay qadareen iyo ashaacirada iyo suufiyadii waa laga fiicay maxaa yeelay waxay ka hor imaanaysaa ilahay kitaabkiisay ka hor imaanaysa maujeeda waaqicana waa ka hor imaanaysa ilaahyo fara badan oo ilaah keyrkii la caabudaa jira sooma marka haddii aad tidhahdo walaa ilaaha fi lwujuudi ilaah mid la caabudo ma jira kownka mama jiraba hayru oon isaga ahayn macnahaasi macnaha loola jeeda maaha ilaahyo fara badan oo la caabudo waa jiraan laakiin ilaahyada la caabudo kulligood cibaadadooda waa baatil ilaahaygan ilaahna subxaana wa tacaala allahna cibaadadiisu waa xaq inta udhaxaysa midaas saas daraaddeed in la qadaro wey walaa ilaaha hayruhu xaqun mid la caabudo oon isaga ahayn xaq maaha cibaadadiisu ee baatil weeye saasw qadiimun bilibtidaa daa'imun bilantihaa laa yafnaa walaa yabiid qadiim wey allah subxaana wa tacaala tilmaamihiisii buu gelayahay qadiimun midkii horeeye wey bilibtidaa bilaabid la-aan bilaabasho la-aan macnaha isagoo meel la-aan ka soo bilaabanin iyo ilaahay horreeyey subxaana wa tacaala daa'imun midkii jiri doona wey mustaqbalana bila intihaa dhammaansho la-aan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu jiray meel uu ka soo bilowdayna ma jirto rabbi subxaana wa tacaala makhluuqaadka laakiin meel bay ka soo bilowdeen kulligood waxaa soo martay jirid la-aan ayagoon jirin ayaa gadaal laga ahaysiiyey laakiin jiritaanka ilaahi subxaana wa tacaala waa sifa daatiya oo uu leeyay sidoo kaleeto makhluuqaadka way baabi'i doonaan keligii baa soo hadhay saasa macnaha loola jeedaa jumlada iyada yacni kullu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam waxaa lagu ictiraaday makhluuqaad ilaahi subxaana wa tacaala oo jiri doonaa jira sida qur-aanku sheegay sida jannada iyo naarta iyo ma dhammaan doonaan wuu keeni doonaa masalada iyada marka jiritaanka mustaqbaliga ilaahi subxaana wa tacaala gooni u ah waxaa lagaga jawaabay alla jiritaankiisa filmustaqbal een dhammaanshaha lahayn waa sifa daatiya oo uu leeyay sifa daatadiisu ay leedahay laakiin iyagu kuwa jiri doonaaye yacni jiritaankoodaas ilaahay bay ka kasbadeen subxana wa tacala ilahay baa siiyey macna ilaahay baa siiyey goortuu doonana waa ka qaadi karaa rabbi subxana wa tacala sifa daatiya marka ma aha sifa daatiya ma ay ahaa sidaas qadiimku markaa tilmaanta iyada ah ilahi subxaana wa tacaala asmaadiisa xusnada ka mid maaha qadiim keliya yani waxa weeyaan asmaa lxusnaa ka mid maaha waxayna uga mid ahayn bedelkeeda waxa uu adeegsaday qur-aanku oo ilaahay magacyadiisa war wanaagsan uu ku daray alwal jeeda alwal bedel alqadiim macnahaasaana ka fiican wuxuu uga fiican yahay waxa weeyaan qadiimka waxaa la yidhahdaa shay horeeyey laakiin ay suurtagal tahay in laga horeeyey jeeda sida ilahi subxaana wa tacala uu yidhi markuu ka hadlayay dayaxoo kale xataa caada kalcurjuuni alqadiim xataa caada kalcurjuuni alqadiim yani dayaxii ilaa uu kaga noqday sidii laantii hore oo kale sidii laantii hore oo kaleeto macnaha waxa weyaan isu wareejiyey marka waa laga horreeyey shay laga horreeyey iyo shaygaan laga horreyninba qadiim waa la yidhahda laakiin awal iyadu haddii la yidhahdo tilmaanta iyadu shay aan shay ka horreynin ayay kutusaysa marka yani midda uu qur-aanku adeegsaday ayaa ka wanaagsan saa daraaddeed macnahaas awalku uu kutusayo si ay isu waafaqaan buu sheeku wuxuu u raaciyey qadiimun bila ibtidaa yani waa waa horreeyey isagoon bilaabasho lahayn isagoon macnaha waxa weye laga horreynin isagoon laga horreynin marka intaa dambe uu ku daray ayay macnaha isku mid macno noqonayaan yani awalka ilahi subxana wa tacala uu ku sheegtaa qur-aanka daa'imun bilintihaa yani daa'imun bilintihaa ayadana waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala ma uu dhammaado yani mustaqbalan waa sii jiri doonaa waa tilmaamaha rabbi subxana wa tacala uu leeyay laa yafnaa ma dhammaado walaa yabiidu mana tirtirmo laa yafnaa walaa yabiid yani waxay sii ta'kiidinaysaa un daa'imun bilintihaa daaim mid jiraya weye oon dhammaanayni laa yafnaa walaa yabiid labada kelimo oo yafnaa iyo yabiid waa isku macno dhow macnaha waxa weye allah subxana wa tacaala ma dhammaado ee weligii waa jiri doonaa subxana wa tacala walaa yakuunu ma ahaado ilaa maa yuriidu wuxuu doonaya mooyaane wuxuu alla doonaya subxaana wa tacaala mooyaane wax kaleeto ma ahaadan yani iraadadiisa iyo ilaahay wuxuu doono unbaa ka soconaya kownkan wax kaleeto wuxuusan dooninna ma soconayo maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuusan doonin ma ahaado wuxuu doonana waa ahaadaa waxaa lagu radinayaa oo jumlada uu ku radinayaa sheekhu nimanka la yidhahdo muctasilada iyo qadariyada ayuu ku radinaya maxaa yeele waxay aaminsan yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala uu khayrka abuuro isaguna uu doono laakiin sharka shaydaankaa abuura ujeeda gaalnimadana ruuxa gaalkaabaa abuura addoonku isagaa ficil iyo ilaahay wuxuu doono unbaa ka soconaya kownkan wax kaleeto wuxuusan dooninna ma soconayo maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuusan doonin ma ahaado wuxuu doonana waa ahaadaa waxaa lagu radinayaa oo jumlada uu ku radinayaa sheekhu nimanka la yidhahdo muctasilada iyo qadariyada ayuu ku radinaya maxaa yeele waxay aaminsan yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala uu khayrka abuuro isaguna uu doono laakiin sharka shaydaankaa abuura ujeeda gaalnimadana ruuxa gaalkaabaa abuura addoonku isagaa ficil qaybood weye waxaa la yidhahdaa iraada kowniya iyo iraada sharciya loo qaybiya iraadada kowniyada waxa waa midda mashiicada ilaahay ku tacalluqda ee ah ilaahay subxaana wa tacaala kownkan isagaa abuuray inuu abuurmana asagaa doonay sharkiisa iyo khayrkiisa iyo kufriga iyo iimaanka iyo kaafirka iyo mu'minka wax kasta oo ka jira allah subxaana wa tacaala iraado isagaa doonay asagaana abuuray oo haysiiyey hadduusan dooneenna ma ahaadeen taasi waa iraadada kowniga ah iraadada kowniga ah marka lama socoto waxaan la soconin yacni waxa weeyaan inuu ilaahay raalli ka yahay oo jecel yahay kama dhalanayso kama dhalanayso ilahay inuu jecel yahay oo raalli u ka yahay maalan kufrigao kaleeto alla abuura kufriga alla abuura subxaana wa tacaala laakiin haddana raalli kama ah raalli kama ah maxaa yeele uu raalli uga noqon waayey lixikmatin yaclamuhaa xikma ilahi subxana wa tacala uu ogyahay daraaddeed ujeeda yuusan raalli uga ahayn muxuu u abuuraya hadduusan raalli ka ahayn xikmad uu ilahi subxana wa tacala ogyahay oo annagu aanan cuquushanagu aysa gaari karin laakiin iraadada sharcigii waxa weeyaan waxaa la socota ilaahay wuu doonay wuuna ahaysiiyey isla markaana raalli buu ka yihi sida iimaanka iyo khayrka iyo yacni ma'muuraadka iyo waxyaalahaasoo dhan ilaahi waa doonay subxaana wa tacaala inay dhacdana wuu qadaray isla markaana raalli buu ka yahay oo wuu jecel yahay rabbi subxaana wa tacaala iraada kowniya iyo iraada sharciya ayaa la kala yidhahdaa intaba nusuus baa kutusay midda hore oo kaleeto nusuusteeda waxaa ka mid a midda kowniyada faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa yani waa iraada kowniyo midda dambena waxa way waxaa ka mid a adiladeeda yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waa iraada sharciyo yani waxa weye tafaasiil aada u fara badan ayay leedahay iraadadu waana mas'alada alqada waalqadar la yidhaahdo waa masaa-isha firaqdu ku kala tagana laisku khilaafa masaa-isha ugu waaweyn bay ku jirta kitaabka laga alifa waxa ugu fiican kitaabka uu leeyahay yani waxa weeyaan ibnu qayim aljawziya inta badan laakiin masaladan taata marka laga hadlayo ee culimmadu ay cilaajinayaan yani fahamkeedu aada buu adkaadaa aada buu adkaadaa yani kelimaadka xataa ay adeegsanayaan waa kelimaadkii ay falaasifada iyo nimankan mutakalimiinta ay ku radinayeen marka ardayga yani mubtadiaga fahamka uu fahmaa oo macnaha kala soo baxa uu kala soo baxo maqsuudka waa iska adagtahay inta badan laa tabluqhu lawhaam ya kitaabka waxaa la yidhahdaa shifaa lghaliil fi masaa'il alqada walqadar wama saas maayn macnihi dibaankiisa laa tabluquhu ma gaadho alawhaamu ismoodsiinaalku alla ma gaadhaan subxana watacala ismoodsiintu ilaahay ma gaadho walaa tudrikuhu ma koobto alafhaamu fahmyaalkuna ma koobaan waxaa loola jeedaa jumlada hore malal ilaahay haddaad isku dayda inaad malayso ood malad ku ogaato ma aad ku koobi karto sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa iyo daatadiisa malamalo iyo ismoodsiis iyo khayaalaad laguma ogaan karo ma gaari karaan caqliga ibni aadamku arinkaa isaga baab uu garaaci karo maaha baab uu geli karo haba yaraatee maaha tan dambana waxa walaa tudriku lafhaam fahamyaalku ma koobaan siduu ilahi buu yihi subxana watacaala laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar idraagga waxaa loola jeedaa bimacna alixaada shayga markaad koobto oo dhinacyihiisa oo dhan aada aragto ama aad ka wada fahamto oo jus-iyo aysan kaa maqnayn ayaa idraagga la yidhahda sidaa daraaddeed ulama jeedo marnaba inuu sheekhu diidayo in alla subxaana watacaala la arki doono aayadda qur-aankana qasadkeedu socma laakiin muctasiladaa daliishadayo waxay u daliishadeen ilahay inaan la arki doonin aakharo iyo adduunyada midnaba saasuu laa tudriku alabsaaru wahuwa yudriku alabsaar mase aha sidaas idraagkan aayaddu ay diidaysa waxa weeyaan waa ixaatada wey ma koobi karaan laakiin waa la arkaya sida axaadiista iyo aayaadka qur-aanka kaleeto ku sugan aakhare markii la tago walaa yushbihu alla ma shabaho subxaana watacaala oo uma eka alanaama khalqigiisa uma eka alla subxaana watacaala khalqigiisa ma shabaho laa fii daabtihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi allah subxaana watacaala ma uu shabaho yani waxa weeye waxuu halkaana ku radinay nimankii mushabihada ahaa muqaatil bnu sulaymaan iyo raggiisii kale ee ka dambeeyey ee alla subxaana watacaala khalqigiisa u ekeysiiyey tilmaamaha ilaahi subxaana watacaala uga qiyaas qaatay tilmaamaha makhluuqaadkiisa qolyahaas ku shabahaya walaa yushbihu alanaama khalqiga ma shabaho rabbi subxaana watacaala waxaa iyadana baraarugsin mudan almushabiha wاlmujasima haddaad ku aragtaan kutubta ahlufiraq kutubta ahlufiraqa haddaad ku aragtaan waxay ula jeedaan dadka sifaatka suga sifaatka dadka suga ayay mushabiha iyo mujasime iyo xashawiye iyo magacya isilaaxaadkaasi u adeegsadaan maujeeda kutubta firaqa marka haddaad ku aragto ee kutubta ahlu sunnaha aan ahayn haddaad almushabiha wاlmujasima aad ku aragto walxashawiya haddaad ku aragto ahlusuna waljamaca ula jeedaan salafka ula jeedaan dadka sifaatka sugay ula jeedaan laakiin kutubta ahlusunna haddaad mushabiha ku aragto waa kuwa tilmaamaha ilaahi subxaana watacaala khalqiga tilmaamihiisa uga qiyaastaasay u ekeysiiye masaladaasina waa kufri wey masaladaasi kufri bay keentaa sida macnaha waxa weye nucaym bin xamaad iyo keyrkii salafku isku waafaqsan yihiin yani man shabaha allaha bikhalqihi faqad kafar ninkii ilahay khalqigiisa u ekeysiiyaa waa gaalooday waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuuluhu faqad kafar wuxuu ilaahay isku tilmaamay ama nebigiisu ku tilmaamay ninkii diidana waa gaaloobay walaysa fiima wasafa allahu bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuuluhu yani tashbiih wuxuu ilaahay isku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamayna yacni meel laba ugama eka ilahay subxana watacala khalqigiisa meel lagama eka hadalkaasi nacaym bin xamaad ayuu ka sugan yahay oo aimadii salafka ka mid xayun laa yamuut wuxuu gudagalay hadda marka maadaama uu soo yidhi ilaahay ma shabaho khalqigiisa cidina uma eka jeeda cidina uma eka mar hadduu yidhi oo macnaha waxa wey ma shabaho yani wuxuu hadda bilaabay marka tilmaamaha ilaahi subxaana watacaala iyo khalqigiisa ku kala gedisan yahay xayin way alla midkii nool oo laa yamuutu aan dhimanaynin yani noloshiisu waa mid daa'im ah qayuumu way alla subxaana watacaala midkii taagan oo laa yanaamu aan seexanayn xayun waa nolosha wey firaquna taqriiban waa isla ogolyihin ilahi subxana watacaala inuu xayi yahay laa yamuutu ma dhinto oo nolosha ilaahi subxaana watacaala ta khalqiga waxay kaga gedisan tahay waa mid weligeed jiri doonto wey laakiin ibni aadamka noloshiisa xad bay leedahay waa kala tageen sooma marka waa kala tageen yacni kan xayi baa la yidhahdaa kan xayi baa la yidhahda ilahi waa ku tilmaama khalqigiisa yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxayi khalqigiisa ilahi subxaana watacaala xayaato waa ku tilmaamay isaguna xayaato waa isku tilmaamay labada xayaata marka kala magaca kaliya wadaagaan ee laakiin waxa weeyaan kunhigooda iyo xaqiiqadooda iyo kayfiyadooda isku mid ma isku qaab ma ah tilmaamahoo dhanna qaacidadaasaa la wada marinaya tilmaamahoo dhan qaacidadaasaa la wada marinayaa xayin way laa yamuutu yacni waxay waafaqsan tahay hadalkii imaamu maalik alkayfu macluumun يعني وحويان وحوي يعني وحويان الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه ب... والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني استوه ولا يقنع وكلمة عربية وحل إلى أصل كذا شيء شيء ككر نقضين هذا تسير هذا كيف استوى سبب وكر نقضينا وشيء لا أقولين ما حين الذات دي إلهي هدانا أن أقولين تلمان تيسنا ورعتن ما نقانو قاب كيف أنا نقول لكن معناها وانا قانا إلا الرمية أو لغو الرمية إلينا عرشك سكسر رينا وواجب إلا يزويد ويديو الله سيدة بقالنا وهذا بدعة كده سلاسي صفاتك كل والقاعدة إمام مالك oo macnaha waxa weeye ka dhaxlay saxaabadii iyo taabiciintii ku horreeyey ayaa la wada marinaya xayun laa yamuut qayuumun weye laa yanaam qayuumka waxaa la yidhahdaa huwa alqaa'imu bidaatihi mid isagu gaar ahaantiisa u taagan cidna kuma tiirsana cid ilaahi subxaana watacaala istaagsood inuu istaago ugu sabab noqotayna ma arki makhluuqaadka int kasoo hadhay ilahi subxaana in alla inta kasoo hadhayna meel kale unbay ku tiirsan yihin kooda ugu macnaha wasaalan baa ilahi ku tiirsan inta kaleeto ama khalqa lagu tiirsan yahay adiga ilaahay bay ku wada tiirsan yihiin ilaahay baana ugu sabab noqday inay jiraan oo ahaadaan qaa'imun bidaatihi marka qayuumun laa yanaam laa yanaamdu waxay keenaysaa kamaalnimada ilaahay qayuumayadiisa yacni waxa weeye laxda min allaxadaat ilaahay subxaana wa tacaala qayuumiyadaas kama uu zuulo waxaa kaloo qayuumnimadu iyaduna ku tusaysaa rabbi subxaana wa tacaala keyrkii isagaa ahaysiiya isagaa taaga oo khalqigiisa isagaa alla subxaana wa tacaala taaga cid kaleetoo taagi kartana ma jirto waxaa kaloo ku tusaysaa huwa alqaa'imu waalxaafidu cala alkhalqi isagaa khalqiga u taagan oo maamula oo xifdiya rabbi subxaana wa tacala cid kaleetoo sidaas samayn kartana ma jirto kelimada qayuum la yidhahda intaaso dhan baa soo gudagelay sidaa daraaddeed bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin qayuumku waa ismullahi alacdam qaar baa saa odhanay ismullahi alacdam bay leeyihin dhowr meelood oo qur-aan ka midana way kusoo aroortay qayuumka iyada خالق وي الله سبحانه وتعالى متي وحبورة بلا حاجة باهي الآن يعني وحا قاعدة وحا كده إنا فاندان وبان يدنا سيدة يدبا سلفكو أما قاعدة كتابك إيا السنة وحويان نفي مجمل أه إيا إثبات مفصل أه نفي مجمل أه إيا إثبات مفصل أه معناه هذا وحوي سجد إلهي تلمامها الله سغياي صفة فاهسن oo dheer dheer baa loogu sugaya ilaahay tilmaantaasuu leeyahay tilmaantaasuu leeyahay caalim weye xayi weye qaadir weye samiic weye basiir weye yacni waa far badan tahay tafsiil dheer baa ku jira markay tilmaamaha ilahay sugayaan markay anfinayaanna waa mujmal oo way kooban tahayo yacni waxa weeyaan meelo yaryaroo qur-aanka ka mida unbuu nafyiga kusoo arooray sida lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad yacni waa kooban tahay nafyigaasi weliba kamaal buu laasimsanaya كمال بلازم سنه لكن فرقة هي ضدك أهل باطل كأه عكس القاعدة بيقادنه أي قاعدة الوحويان النفي المفصل والإثبات المجمل مثلا واحد يقول إلهي حيوي أو قادر وهي انت صلى يا بينك بغطبان مركي باب النفي لو يمد واحد يقول ليس سميعا ولا بصيرا مرشدا ولا يعني وحوي وليس في داخل العالم ولا في خارجه وليس بجوهر ولا عرض إلى آخر مرة نفي انتهي كلا دبقلان أي واحد أسوى الربيان بيتنك أي مركا النفي ولا فهفهسا إثبات صدر ومجمل وأهل السنة والجماعة على العكس سلاسي قاعدة معنا إيه لفظ هذا إن أبدا جاء ربها يخالق الله مثلي وحبوره ويبلا حاجة باهي الآن أصلا ربها خلقه في الله وحبوره رازق مثل وحرزاقه بلا مؤنة مشقلة أنت سوى الإباطون الله سبحانه وتعالى خلقه زي إرزاقه يعني وحويان الله سبحانه وتعالى مركو وح أبوريه وما باهنا أبورك إساقا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى أنس لا يورت سبحانه وتعالى لكن وما باهنا سيد الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإن انككف صوما هي حديث يا أبو ذر مسلم ورينه يعني وحويان لو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث مالك مميت رازق بلا مؤانة مركو إلهي إرزاق يو أدومديس ومصروف ينا كما دباتون سوى واحد ما كلا كل انبو إلهي إرزاق سبحانه وتعالى مميت ميتك يدلوه يا الله سبحانه وتعالى بلا مخافة عبسنا أنت أصلا أعف أنو دلينين عصي وكقبا أما مركو دلي أن ضدا بك عسن أما لا يجد بيمادا وأرنت وقوق بصدا أن معناها كعسن بألد الله سبحانه وتعالى وسيدة لا لا يسأل معايا لا يسأل عما يفعل لا يسأل عن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سواء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني الله سبحانه وتعالى وحق سمينا لما ويديو لا معقب لحكمه اتكدب فيك ترمائك لكن الضمضة ينك استوكسوا على الله سبحانه وتعالى سئل في سوحه سمينا لقد وتقسمه بلا مخافة عبسين أنت باعثه يا الله سبحانه وتعالى مثل صوصارية وأدومدي سصوبح دون بلا مشقة يعني وحويان نبلا أنت يعني وحو صوصاري دون أدومده ودبو سوعين دون أصوى كل باتون أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله سبحانه وتعالى وحمدها ليه وحمله كمدها لكمنا دباتونه شيء مركو دون أنه أبورنا كل أنبو أورنا يا برقا واسكاهاني قابت إليه سبحانه وتعالى أورمي أيوه أهانيا كتابك مركو وحويان يعني وأركسان وجمل هذا الجملة كسا وحي مثليسا قائدة مثليسا يعني وحوى معتقد في أهل السنة والجماعة لأن مجمل كودي أيو دوني كتاب مكاتا سوى لما معناها وحوى هل فرد الغودة ما يكره أيو دوني معناها إنه شيخ قصوكم سعد رادد وحا أبهانيسا جملة كسا إن وحوى لا يردون كاقنا ذو فالمقصود كينا إيو وليها أقول الدين إيو إلا تاتاتا أيو أبهانيسا معك إن شاء الله تعالى يعني صبتنا إي أحد يو فاكهر كليته خميسة أي أيوة إن شاء الله تعالى كتابه إلو أهان دونا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شعب رادد waxaa u baahanaysa jumla kasta in waxoogaa la yaro dul taagnaado bal maqsuudkeeda iyo qoliyaha uu ku radinayay in la taataabto ayuu u baahanaysaa maanta insha allahu tacaala yani sabtida iyo axadda iyo saakowr kaleeto khamiista ayuu insha allahu tacaala kitaabku inoo ahaan doonaa wabillahi towfiiq sala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wala ali saxbi